أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen talaado ah taariikhdun ay ku beegan tahay lixda bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dagaallo culus oo askar looga dilay xukuumadda adis ababa ayaa ka socda gobolka amxaar ah ee dalka itoobiya mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in kooxda ridada soomaaliya dad fara badan oo shacab ah ka qafaalatay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose beelaha biyimaal iyo gare ayaa hadiyado xoolo nool geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan
جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgalladan oo isugu jira qarax iyo duqeen waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxaana howlgalladaas lala beegsaday kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay duleedka degmada afgooye waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare nafeed oo soo gaartay kufaarta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktiyey sarkaal ka tirsanaa kufaarta afrikaanta kaasi oo ahaa miine baare waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhaawacmay labo askari oo isla kufaarta afrikaanta ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee barujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaana duqeyntaas ku dhaawacmay afar iyo toban askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada banaadir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo baay waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada lagu naafeynayo cadowga allaah dagaallo culus oo askar looga dilay xukuumadda adis ababa ayaa ka socda gobolka amxaar ah ee dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi dagaallo culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa maalmihii u dambeeyey ka socday deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxaarada kuwaasoo u dhexeeyey ciidanka dowladda siliibiyadda itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ugu yaraan lix iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la dilay halka siddeed kalena lagu dhaawacay kadib iska horimaadyo xooggan oo ka dhacay magaalada gonder warbaahinta etoobiya news ayaa dhankeeda soo warisay in saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo abey axmed lagu dilay magaalo hoos timaada ismaamulka waqooyiga gonder jabhadda fano ayaa sheegtay in dagaaladaasi ay ku soo furteen hub aad u fara badan jabhadda fano ayaa sheegtay in dagaaladaasi ay ku soo furteen hub aad u fara badan wararka kale ee la helayo ayaa tilmaamaya in dagaaladaasi ay sabab u noqdeen dib u dhac weyn oo ku yimid dadaaladii siyaasadeed ee dowladda federaalku ay ka waday gobolka amxaarada gaar ahaan magaalada gonder kadib howlgal qorshaysan oo ay fulisay jabhadda fano sida ay sheegayaan ilawareedyo maxalli ah oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha duulimaadyadii shirkadda etoobian airlines ee deegaanadaasi ayaa la hakiyey iyadoo sidoo kalena ay xidhan tahay waddada isku xirta gonder iyo bahardaar gaar ahaan labadii maalmood ee u dambeeyey sababo la xidhiira dagaalada sii xoogaysanaya deegaanada waqooyiga wallo iyo koobo oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxarada ayaa waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kooxaha mucaaradka sidoo kale dagaallo culus ayaa ka dhacay gobolka gojaam halkaas oo la sheegay in saddex maalmood oo xiriira lagu dagaalamayo ugu yaraan kow iyo toban aag oo kala duwan hogaamiye sare oo ka tirsan jabhadda fano ayaa sheegay in ay fashiliyeen howlgal la doonayay in lagu beegsado hogaamiyaasha fano ee ku sugan gobolka gojaam muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askar ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu qabtay dagaalka gojaam inkastoo aan weli wax wara ka soo bixin xukuumadda abiy axmed oo ku saabsan sheegashooyinka jabhadda faano aad baad u mahadsantaa caliyare mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in kooxda ridada soomaaliya dad fara badan oo shacab ah ka qafaalatay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose abuuxasaan ayaa inoo eegaya warbixin arrimahaasi ku aadan wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ay dad shacaba ku qafaasheen deegaano ka tirsan shabeellada hoose dadkan ayay maleeshiyaadka ridada ka qafaasheen deegaano dhacaduleedka degmada afgooye waxayna wararku sheegayaan in dadkan murtadiinta ay qafaasheen xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo murtad maxamed cumar dalxa oo ahaa xubin hore oo ka tirsanaa golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa sheegay in maleeshiyaadka ridada ay dad badan oo shacaba ka qafaasheen deegaano ka tirsan shabeellada hoose dalxa waxa uu xaqiijiyey in maleeshiyaadka ridada ay dhibaatooyin kala duwan ka geysteen deegaano dhacaduleedka degmada afgooye wuxuu intaasi ku daray in dadkan iyo wixii ay ku shaqaysanayeenba lagu heysta xarumo ku yaala magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay kuliyadda jaalasiyaad waxaa kasii muhiimsan iyagana dad lagu soo qabqabtay oo tiro badan oo beerahoodii oo ayaga oo dhinacaasi u aaday inay aadaan oo badi hadda ayaga ay ku xaraysan yihiin ma aragtay kuliyadda jaalasiyaad la keenay qaarkooda dameerahooda wata qaarkood ayagoo beerahoodii dadaymo ugu tagay qaar ayagoo gaari dameeradoodii wata iyo qaar ayagoo maartay qalabkoodii beeraha wato oo ayaga lasoo qabtay ayaa jiro arrintan ayaa ah mid ay ku caanbaxday kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka ridada iyagoona kordhiyey dhaca boobka iyo qafaalka ay ku hayaan shacabka muslimiinta ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan aad baad u mahadsantahay abuuxasaan beelaha biimaal iyo gare ayaa hadiyad xoolo nool geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furamaha hore kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey iyagoo ka qayb qaadanaya jihaadka lagu difaacayo diinta islaamka waxaa qabaa'ilada dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay ay wadeen bixinta xoolaha dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa qaabilay xoolo ka koobnaa geel iyo ari ay bixiyeen qabaa'ilada jifooyinka ismiin iyo kaayatooy oo ka tirsan qabiilka biyomaal ayaa ku dhowaad toban neef oo geela waxa ay ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee degmada jilib nabadoon maxamed cabdiyaquub oo loo yaqaano madiyow kana socday jufada kaayatooy biyomaal ayaa afar neef oo geela waxa uu ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee degmada jilib isagoona sheegay inay sii wadi doonaan bixinta xoolaha
in aan bixino anaga waxaan ka socdaa beesha kaytooy biimaal aan ka socdaa gaar ahaan waxaan u bixinaynaa afar neef oo gaal ah ayaan u bixinaynaa jihaad waxa waye naf iyo maal waay anaga hadda waxaan bixinay maalaan bixinay walaalahayna oo mujaahidiinta ayaa intaasaan u wareejinay gaaladii ilaahay ha jabiyo aniga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi yaaquub oo ku magac dheer madiyow beesha ismiin oo iyadana ka tirsan qabiilka biyamaal ayaa dhankooda waxa ay bixiyeen afar neef oo geel ah waxaana u hadlay mid ka mid ah nabadoonnada beesha walaalahayda beesha ismiin ayaa afar neef oo geella igu soo wareejiyeen anna waxaan ku wareejinayaa walaayada jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib ayaan ku wareejinayaa geelahaas waxaa loo bixiyey kitaabka ilaahay in lagu koryeelo diintayna iyo dalkaanina lagu difaaco mujaahidiintina ilaahay guul ha siiyo gacantada kor allah ka dhigo annagana waxaa u nahay gaashaan iyo garab maal iyo madaxna waa ula garab taagannahay allaahu akbar dhanka kale qabiilka garre ee dega degmada jilib iyo nawaaxigeeda ayaa dhankooda waxa ay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ku wareejiyeen tiro ari ah oo ay ugu qayb qaadanayaan jihaadka waddada allaah beeshi gare aan ahay insha allahu tacaala maanta inta waxa uu taagan yahay walaalihii gare eh ayaa ii soo dhiibeen toban neef ari tobankaas neef ari inaan ku wareejiyo walaayada islaamiga naf iyo maalna inaan bixiyey diyaaraan u ahay gaalada oo waddankaniyo kala jiraan diintaniyo kala dagaaltamooyaan ina una macnaha hamiin i maalan ila la taaganaana maal i nafba ina una bihino diyaaran ana saacad walba waa taagana arrinkan ayaa qayb ka ah sida ay qabaa'ilada soomaaliya diyaarka u yihiin inay ka qayb qaataan jihaadka lagula jiro gaalada ku soo duushay dalka soomaaliya islamarkaana doonayso inay baabi'iso diinta iyo dalka sidoo kalena dalka ay ka hirgeliso mabaadi'da kufriga mahadsanid dhuubow ugu dambeyntii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa inoo hayaa warbixintaasi dowladana socotay muddo shan maalin oo xiriir waxa uu maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida ganacsatada macallimiinta baahda caafimaadka maqaayadleyda qudaarleyda iyo haweenka ku dhaqan degmada buqa qable sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan iyo nabadon cali maxamed cismaan aabo aisha afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada gebagabada dowladda ka hadlay ayaa la dardaarmay qeybaha bulshada buqa qable ee dowladda loo soo gebagabeeyey caafimaadku islaamka waa sana isagaa asaaskiisii hore iyo bilowgiisii hore dadka muslimiina bilaabay gaaladu culumtii islaamka deji bay xadeen way naga xadeen markaasay ku faanayaano waxay iska dhigayaan wax iyagu ay keeneen bay iska dhigayaan asal annagaa u lahayn wax caafimaad soo saara waxa weeyaan oo barnaamijkaas yacni saldhigga u dhigo muslimiintu ayay ahaayeen oo dad culummaa ayaa arrintaasu yacni ka hadlay oo soo saaray marka diinka oo kale wuxuu ka hadlay nadaafadii nadaafaddu waad ogtihiin diinka islaamku meeshuu ka taagan yahay aad buu u boorriyey nadaafaddu waa caafimaadkii qaybta ugu muhiimsanay ka qaadanaysaa raashinka dhacayna insha allah horaa looga hadlay ayadana waa ku dadaalayaa nin walba haddaan istaambo beena lagu soo dhufanin oon kor wax laga soo qaldin qof kastaa waa akhrin karaha ila taha waxa jawaanka ku qoran ama alaabta bagaashka ku qoran inta badan dadka dad badan oo akhrin karaa jira haddaan kor laga soo qaldin insha allahu ganacsatadan deegaankanana waa ku dadaalaan arrintaas iyadaa waxaa kaloon leeyahay farmashiyaashu waaba sideedaba waaba nadaafadda meesha laga soo galo waaye waayo farmashiyadu way ogyihiin oo nadaafadda way ku dadaalaan daawo dhacday dadka kuma duraan dadka waxay ku la taliyaan inta badan ilmaha biyo nadiifa ha la siiyo maaragtay ilmuhu way caafimaadayaan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ee dowladda caafimaadka uu usoo gebagabeeyey maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la hadlay andalus ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda ayna dhaqangelinayaan cilmiga ay kororsadeen anigoo ku hadlaya magaca bahda caafimaadka ee ka howlgasha degmada buqa qable ee walaayada bni hiiraan waxaan maanta joognaa xafladdii gabagabadeeda muddo dowro shan maalmood noo socotay taasoo ay soo qabanqaabiyeen maktabka dhexe ee caafimaadka waxaana laga wacyigelinayey waxyaalaha maarata maxay dibadda nologista dhoofiyo sida cuntooyinka dhacay daawooyinka maartaanada ayaa maarata nalaga wacyigelinaya maadaama ay caafimaad darre ay maarata bulshadeenna ay ku hayaan caafimaad darrada ay leeyihiin oo waxyaalahan aan maarata cuntooyinka dhacay ama daawooyinka ama cabitaanada aan laga helin waxaa ka mid ah cudurra aan hore bulshadeenna ay u aqoonin cuduradaasi sida dhiikarka sokorowga baabasiirka gaaska iyo waxyaalo la mid ah waxaan ku sugan hoolka sheekh xasan barsane halkaasoo lagu soo gebagabeeyey dowro soconaysay shan maalmood dowladaasoo noo soo qabanqaabiyey maktabka dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka caafimaadka ay noo qabteen dowladaas alxamdulilaah ilaahi subxaana watacaala aan u mahadceynaynaa uma waxaan u mahadcelinaynaa maktabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noo soo dartay oo maktabka caafimaadka ah oo maalmahaanba dowladu noo waday oo aan ka faa'iidnay waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah caafimaad xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa adduhuuru shatru liimaan caafimaadka wuxuu ka mid yahay nolosha qayb ka mid ah marka alxamdulilaah ilaahi subxaana watacaala aan u mahadcelinaynaa marka waxaan rabnaa inaan dhaqangelinno haddii aan nahay baxda waxbarashada ee degmada buqaqable inaan dhaqangelinno waxyaabihii aan nolol soo sheegay oo maktabka caafimaadku nagu booriyey oo dhanka caafimaadka ah insha allahu tacaala dowra waxaan qaadanay shan maalmood oo ay ka socotay maktabka caafimaadka maktabka dhexe ee xarakada shabaab almujaahidiin ee aad baa noola booriyey ee faa'iida ay leedahay caafimaadka aad baa noolid annagoo awal matqacanayba xuduudeeda iyo waddada ku taagna ayaa haddana si fiican noogula sii booriyey waan mahadinaynaa ilaahay jazaah wallaahu khayran aan leenaha maktabkaas waxay jawlo ku sameeyeen maqaaxidihii maraakistii dugsiyada meeshii la jiray kawaankii oo suuqa qudaartii meelo badan bay tageen dabadeedna waxaa ka soo baxdeen dowladaas mataqan meesha lagu qabto anigoo ku hadlaya afka ganacsatada qudaareyda degmada buqaqabla degmada buqaqabla waxaan ganacsatada qudaareydan codsanayaa inay qudaarta si fiican iska hagaajiyaano nadaafadooda iyo waxyaalaha cayaanka u keenaya inay iska hagaajiyaano wax miisasta haweenka ee jafaano ee maalinta subaxi markay soo galaan iska jafaano yaayadaasoo kale cayaanka ticsida ay boodboodayeen ee dadka qudaarta ay gadanayeen iyakoo sii nadiifanin oo qof kastoo qudaar gadanaya inuu iska hagaajiyo miiskaas oo ticsida sida kunoowa kale waxyaalaha cayaanka keenayo dhardhareerayo oo inay iska hagaajiyaan wanaadaha degmada buqa qablo ganacsatada maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladan oo kale usoo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan qaar ka mid a wulaayaadka islaamiga ah mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu